bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaalaamiin faylameelbaysunogdanga ha ku dhowaada barnaamijka kula kuwarsanoo hamiin walba isanku barata idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo dhegeystayaal hamiinimo aad hagalay tuuta aragtee keedunta tumiyo litoa bilo nofembar labada kun iyo toban sagaalka qodobada shan gadiisa barnaamijka kulanku warsanna uu nimada akhyaarana siinkaay walibaa ku mid ahaa xildhibaan faadumo cabdiraxmaan oo ay ku tartanta xildhibaanada baarlamaanka ee koonfur galbeed soomaaliya waana kujeeda deegaanada gobolka shabeellaha hoose iyo weliba iyo kuwada dhaya deegaanadii ay kujeedaysa markaasna iyo sheegtay inay marlamaadii enteeganta musharaxa xildhibaannimada ee baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba may ku qabatay deegaanadii laakudooradii afartii sana lahadhaafi akhyaara iyo barnaamijka siinkaaya saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna oo nimadu haddii laar weliba ku mid ahaa gudoomiyaha degmada buura kawe gobolka baay cabdi maxamed axmed iyo weliba usu kuwarbeya xaaladda degmada buura kawe gobolka baay welibana usu sheegay inay la dhowsaday beesalanka taragali degmada buura kawe gobolka baay haddaba mayata sababta akhyaaraya aynu ku damboy arrintaasaya barnaamijka siinkaaya wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xuseen xaaji iyo weliba use magaalada muqdisho usu ku furaya tababar la xiriira sidiilinsama ilaya tirakoobka sharciga dalka soomaaliya haddaba maysa adduunka keedii barnaamijkaasiya akhyaray barnaamijka siinkaaya xildhibaanada baarlamaanka ee federaalka soomaaliya kala fariga kiisho geegeli kuwada inuusan kudhihi magaalada muqdisho weliba usunbaaqday ee koromlaan oona xildhibaanadii lanka taragelayni koromkaas buuyaga mise dana gaaraya ku maqayan dhugusyaala barnaamijka siinkaaya saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna oo nimadu haddii laar weliba ku mid ahaa siyaasi cabdi bare oo uusuu ku tirsanya golaha isbeddeldoonka ee maamulka jubbaland iyo weliba usiina ku hadalay xaaladda deegaanada ee maamulka jubbaland welibana usu sheegay nin marwelba axmed midoobe usu dhuunsada ee dhaqaalihii lanka taragali maamulka jubbaland islamarkaasna usa walanqobana deegaanada maamulka jubbaland haddaba hadalkaasay runaamaynasaa adduunsheena akheeraya barnaamijka siinkaaya qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulunku warsanna oo nimadan dheegi doonta dhugusyaala barnaamijka oo kulibaa saaray waan siiradarasi doone anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka tanka farsamada madan kudirta weliba ima amadu doone saaxiibkayga maxamuud ali cabdulaahi gaabsha mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo iyo noodarirta weliba hooda singalaha dhegeystayaal hamiin faylan ku bilaabay qodob gunkuraya xildhibaan faadimo cabdiraxmaan oo ay ku tirsantay xildhibaanada baarlamaanka ee koonfur galbeed ee soomaaliya waana ay entubada kujeeda deegaanada gobolka shabeellaha hoose iyo weliba ay ku hadalhay walqobadkii afartii sana ee lahadhaafi deegaanadii dhaakdooradii iyadoona sheegtay inay marlamaadii fadaaytayni nagata xildhibaan ku tirsan baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba maranaqato teleefonka idaacadda warsanna xildhibaanadan olkuweydii yaa waliba ayeenka jawaabtay
magaceyga faadum xildhibaan faadumo cabdiraxmaan gulwera lay dhahaa waayahay marka hore waan ku soo dhaweynayaa bal soo dhawow bal waxaad faahfaahin naga siisaa shalay waxaad soo qabateen shir shirkaasi waxaa looga hadlaya iyo ujeedadiisa
may shirka shalay aan ka hadleynay taas arrin caadi oo shirki milyaar uu ahaaye shir darana la-aan muusan ahayn ma fahamtay aad iyo aad shir gaar uu ahaaye ilaa annaga xildhibaanadii oo koowaad oo baarlamaankii koonfur galbeed dadkii nasiibka u yeeshaan ka mid ahayn waayahay waxaad ka soo jeedaa degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose bal xaaladeeda haddaad noo faahfaahisay degmada baraawe
walaahi degmada baraawe xaaladeedu way iska fiican tahay wax forfaleeno hadda saahida ma jiro xaaladeeda joogdeedu waa iska degan yahay dawladda koonfur galbeedkaa ka horeysid afar sanay jirta afartaas sano waxay meel eberay kasoo bilaaday dawladda koonfur galbeed marka dib u dhiskii iyo wixii dawladii horey waxaasay ku mashquulsaneed dawladda hadda loo imaatay mudan lafta gareen madaxweynihii koonfur galbeed deegaana hadda shariif xasan markuu joogo waxay u badneen baay iyo boqool waxqabadka ilan hadda madaxweynaha cusub hadda noo yimid cabdicasiis xasan lafta gareen degmooyinka gobolka shabeellada hoos iyo baay iyo boqool dasi oo wada siman ayuu ugu howlgalahaya marka degmada waxqabad bulshada waxay leeyihin afar sanaad joogteen waxba ma qabanin maxaad noo qabateen soo maa aad iyo aad
annaga horta xildhibaanka qofka xildhibaanka markuu noqdo annaga iska dhaaf state baanu nahay kuwii federaalka joogaan hataa xildhibaanka asaga lacag meertaa lagu soo qaadaa ma xidho aad iyo aad xildhibaanku wuxuu qaban karaa inuu codkiisa codka shacabka inuu qaado meel dheer gaarsiiyo cabashadooda meel gaarsiiy maana xildhibaanka asaga lacag ma sameeya haye bulshada waxbaa ka qaldan waxaa ka qaldan qofka xildhibaan hadduu yahay muxuu soo qabtay muxuu ahaay qofka xildhibaanka wax ma qaban karo Mhm.
wakiil shacabkaas waayo waxaa laga rabaa xildhibaanka waajibka saaran in codkii shacabka gaarsiiyo waayahay laakiin een, mar wuu aan kaa dhex galo ee, marba haddii aad matalaysid eh, shacabka ee degmada baraabe een, mar labaadna aad rabtid in lagu doorto xildhibaanimada ee koonfur galbeed soomaaliya marka dadkii horey oo adiga ku dhaliilay oo oo- oo waxqabadkaada dhaliilay maxaad dhihi kartaa hadda
walaahi dadkaas waxaan leeyahay horta maktabka ilaahay magacaa qaadigaa qoray ninkii shalaka baana ilaahay usoo qoray horta magesahay ani haddii calif aan ku leeyahay waan helaa haddaan calif ku lahaana ninkii shalay ilaahay usoo qoraa helaayo ani haddaan hel waa sidaan raba haddaan waayo in qof kastoo imaanin inaan la shaqeeyo diyaaraa u ahay waayahay een, afartii sane ee lasoo dhaafay waxaad ahayd xildhibaan ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya een, deegaanadii adiga lagaa soo doortay maxaad u qabatay
wallaahi warigi horta deegaanka eh, idaacadda warsan deegaanka horta waxyaalo badan la iskaaga qabto waa jirtaa waxna waa iska dhiman tahay oo wax dhan hal mar horta adduunyadan in hal maalin lagu soo koobi karna adiga waad ka maraysaa marka wax kasta waxawaajaar waxaliisa u kala saraysa aloo kala qaadaa marka wax la taaban kara deegaankaas waa ka qabanay Mhm.
ilan hal midaan kuu sheega qofka bini-aadinka wuxuu soomaalida waxay dhahdaa nin naagtaa rabo gabarhkeedaan siinaa maku qanco haye nin kursiga aa ku fadhidi rabo Mhm.
waxaa doonta haddaa u qaban kartaa ma laga yaabo inuu qanco Mhm.
marka koley waxaan leeyahay eh, kuwa macaaradka ah oo hadda idhaliilsan Mhm.
waxaan u sheegaa Mhm.
haddii adduunye wixii yaalo dhan aa u qabta hataa Mhm.
kursigaas un keliya u cad walaahi horta deegaanada haaaiyo waaye Mhm.
deegaano wax soo saarle waaye Mhm.
sidaad la socotid Mhm.
wanaag waxay leeyihiin bad Mhm.
kalluumaysay u badan yihiin Mhm.
dadna way iska xamaashtaan Mhm.
ninba meeluu nadnaganaxsata waa nin walba meeluu ilaahay ku rasaaqaa Mhm.
leesna meel degmooyin koonfur galbeed waxaan ayaga qabin oo ayaga maanta keligeed baahi gaar u ah ma jirto baraal Mhm.
indaikna way wada siman yihiin Mhm.
waxna waa loo shaqay Mhm.
waxna waa u dhiman yihiin hadduu ilaahay yiraahdo haddaan kusoo noqon waa ugu dhamaystiri doonaa wax u dhiman haddaan kusoo noqon ciddi imaata u qaban doonta waayahay marka ee, xildhibaanada inta badan ee ka soo jeeda gobolka shabeellaha hoose ee dhaliishooda waxay tahay inta badan maba tagaan deegaanada lagu soo doortay waxay joogaan keliya muqdisho iyo baydhabo marka arrintaasi adiga maxaad leedahay
intaas ani waa arrintaas ani wax kama jiraan ah waa Mhm.
iska dhaaf hadda daraad dhow wafdiga madaxweynaha iyo jiri ka hortiisa hataa keligeygaan baxayaa deegaankayga tagay yani Mhm.
oo bulshada qeybahood kala duwan la kulmay Mhm.
dhinac maadka hadhiin hawaadka baahidooda waa usoo kuurgalay Mhm.
midayaalkii kasoo qaaday wasaarihii kuseeyaan u dhiibay wixii ilaa hadda ma laga jibaabin wax laga jibaab waa jiraa wixii kale bursheers ay ku jiraan hadduu ilaahay yiraad Mhm.
in loo kasi doonaa aaminsanay hadduu ilaahay yiraad waayahay een, een, xildhibaan faadamo ee, mar labaad waxaa tahay ee, musharax u taagan ee, in mar labaad uu soo noqdo ee, xildhibaan baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya marka haddii aad ka guulaysatid doorashadan maxaad leedahay oo is leedahay ee, reer koonfur galbeed gaar ahaan deegaanada adiga ka soo jeedid waa u qaban kartaa
wallaahi waxaan leeyahay annaga bilaawaan ahayn maamama baarlamaankiiaan aheenay meel oo bilaawo eber aan wax ka bilaabnay Mhm.
annaga hataa wax guno hataan kaadin jirin ma jiro Mhm.
idinka waad ka warhaysiin idaacadihiina Mhm.
marna waa guno yir loo bilaabo ilaa hadda wax nishaar ma laha guno yiray qaataan Mhm.
ilan saas ayadoo ah inti karaanka ayaa hore waa usoo qabanay Mhm.
ilan dawladii hadda tobol hal lugay ku taagneed afarteeda lug dhulka way leesha dawladda in waxay u taagan tahay sida lagu horumarin lahaa deegaanada koonfur galbeed ha noqoto bay ha noqoto bakool ha noqoto shabeellada hoos madaxweynaha iyo xukuumaddiisa way ka wada go-on tahay madaxweynaha koonfur galbeed meel kastuu tag waxaa la socdaa wasiiradiisa baahi kasta miiska loo saarsa loo saaro wasiir kasta waxaana leeyahay shaqadaas ma leedahay qabto baahi kastoo saacadaas cabasho kasta madaxweynaha loo keeno wasiirka ilahay waa ag fadhiyaa meel kastuu aadaya wasiirada dhan wuu wataa wasiir kasta xiliisa waxaa leeyahay qabto isla saacadaas lagii kataa ma qaadaneys baahida isla saacadaasaa laga jawaabaa marka koonfur galbeed tallaabo hor lee qaatay horumar badan aad ka soo muuqda hidibiye badan aad ka muuqata maasha allah allah noo saacidiye waayahay marka hadda waxaa jirta xildhibaano taanka baarlamanka labaad ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa socda marka odayaasha qaarna waxaa laga dhaliilayaa in xildhibaanadii hor ay soo celin doonaan inkastoo bulshada qaar ay diidan yihiin xildhibaanadii hore qaarkood inay soo noqdaan marka adiga
wallaahi shacabka deegaanada aan kasoo jeeda aniga hadda ma dhahay kaasaan sameyna kaasaan sameyna mar rabo hadal been ah kaambeen aan ku gala diyaar buu ihi misaan ilaa intii karaankeega inaan u qabto diyaaraan u ahay waayahay ugu dambeyn marka maxaad taloo soo jeedin lahayd maadaama xulitaankii baarlamaanka uu socdo maxaad baaqa soo jeedin lahayd wallaahi baaq waxaan soo jeedinaa baarlamaankii koowaad wuxuu ahay boqol boqol afartan iyo sagaal xibnood dawladdaas maadaama dawlad dilaaw aheeday dib u heshisiinay aheyd dastuurka koonfur galbeed waxaa ku qoran sagaashan iyo shan xildhibaan marka hadda waxaan u malaynaa loo badinaa in dastuurka la raaci doono sagaashan iyo shantaas la keeni doono kuwa hore inay iska soo noqdaan waa dhici karaa kuwa cusub inay imaadaan waa dhici karaa ma saadaalin karna hadda annaga
saldhiggii baahidaada surunkaad u maraysay suubanay ma taqaan hadalkaabaan waxba soo hel si kaleeto aan u idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisa isaaqay saani iigu tilmaan shirkadda sahal general trading company and stationary haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada sahal general trading company and stationary waxyaabaha aad ka helaysaan bulshoy waxaa ka mid ah qalabka elektroniga iyo stationary oo ay ka mid yihiin kombyutar h b iser tushiiba iyo dal sidoo kale waxaad ka helaysaa moobillada noocyadii ugu dambeeyey sida samsung notis nokia iphones intaba nooc iyo aad doonto ayaad ka helaysaa shirkadda sahal sidoo kale sahal general trading company and stationary waxyaabaha aad ka helaysaan waxaa ka mid ah firinjeerada jiif iyo kuwo joog ah dhalooyinka tiifiyada oo leh yayar iyo waaweyn mashiinnada maqalka dhogolayaasha loogu talagalay makiinadaha dhiigga iyo kuwa sokorta iyo midda dhiigkarka haddaba shirkadda sahal waxay ku taallaa magaalada baydhabo waxayna
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo iyo noodareeta waliba hawda singalaa dhegeystayaala hamiin falinga gudoomiyaha degmada buurha kaba ee gobolka baay cabdi maxamed axmed iyo waliba uu soo koribeeya xaaladda degmada buurha kaba ee gobolka baay walibana saasoo kale usa gudoomiyaha usa ku hadalaya beesalanka taragalay degmada buurha kaba taasi oo la sheegay inay la dhoonsaday ilaa iyo haddana nog ogayna meeliya ku damboyta beesadaasi haddaba maanu noqoto teleefonka walkuweydiinay gudoomiyaha iyo waliba usa faahfaahin dheeraada kubiyey arrintaasi iyo saasoo kale xaaladda guud ee degmada buurha kaba dawkubra dijilaalka ay furiista boqol kun todobaatan siyo tan lagabay alxamdulilah hadana iyo magaciisini jawgaan noo kayska faylan gudoomiya arrintaasi gudugala doona haddii ilaahay era su-aalana koo weydii doona sidaan hore king sheegayba may beenaha warbahinta isbahaysatay southern media corporation oo markii aan halhal anhakiinku qaadanayo kumid ayin idaacadda warsan magaalada baydhabo gaarsiiye iyo wadani labaatiyo afar dotco dotcom gudoomiye mayba markanka horeyta ininku waramaase xaalada amniga ee magaalada buurha kaba saacaduna roog ha magaalada amniga fayliye dalka hortagsiisi bogsitiin soomaaliya dhanba dalka gabadigu ka jirta dadka duurba ka jiraan oo jiidatay caasimada ilaa gobol ilaa degme ilaa dawladaadiyo dhigmaro ay asoo ka jiraan dawladiina kolley hadalay tabaabashooysii walay ka jirta dowlad goboleed koonfur galbeed shumakee iyaana mafaida dadaalo badanoo ka jirta marka hob adamada xaaladda hadda silro waladkadeegdaaye mada buur ilaa baydhow jidka gobonya kolley siisi bogsintiin agabado badana jiraan maadaama dawladdii furfuraasin haddana ay shakadii iyo welbalkeena kuma kunya soomaalidan dadkaasniyaa aalado saaso ee gudoomiyada mahadsanto maybani maqaal ah aha ama unu ku warqabnay inay daadid jireen guud ahaan gobol ka mid ah soomaaliya siinsaamaitay biyogasay fatahaadka suubiyeen biyo fatahaadka hadana ini ilaa hesheemaya un buurha kabamadiunana sidaasabad iyaanka badanayan biyi galan nafmugoyna laakiin ada bood ilaamiyeer iyo jiingid iyo walbaaqulyaal iyo alabaun iyo walbiyo qaadeen jireen alhamdulillah magaalada gurumudumi magaalada barkiga suuqo maagal laakiin magaalada wadajir haafadooda raw holgidaag bari sadiidad haafadoodan biyi badanayan alhamdulillah sadamigan kuma sajidamigna biyo janana dhaafeen sidaata gobol oo oo dadkaas oo sada birdaala sada belweyne alhamdulillah ka imagna una nimaysana joogaan saasa laakiin sidiidaas haafadooda bii galan halkan saasu jarana maadaama isin biyaha siin dhex mareen saada sheegti ku hanta beelen jarana deeq siin kukoyti dhinaga dowladda ama hay-ado kale ee caalamka maya wal deege oo haddaana deerin an sheego ma jiran dawladda dawlad goboleed koonfur galbeed walmaana deertin dawladda dhaha oo caasimada soomaaliya walmaana deertin xildhibaano dawladda dhaa haddii hadalahayan iyo haddii koonfur galbeed hadalahayan haddii wasiire hadalahayan oo dawladda dhaa amba deeganka wasiiran amba haddii hadalahayan wasiire koonfur galbeed oo degmada sadaabuura degmada guura kabadjiiran wal deegana deerteegna ma jiraan alxamdulilahi rabilcaalamiin ganacsatadii deegaanka deganaydii ee dadkii ciidanka mahadiini iyogilayna galni jidibteedii warhelaawi warkii biyoogi buurkii hadda la eenogulaay dadkii jawaana loorada dadkii ganacsatadii keeraleseyoolay galni unalay isfarsamayni unalay walitikaan unawali haliisisqornahaliisni laakiin qayliini odayaal iyo walbadanana qayliini walhadahakabayina ma aragnen walani diibina ma arag warar oo hoose oo warbaahintan heli yamayba sheegaanaha inay sanatar ilyas ushasin dersi lacag arrintaasay mayka jara mayka jar
lacagtaas walba maka jiraan ana saada meelada roogdadheerki iyaankeygii degmadiina ani mas-uulka dawladdiina maamul goboleedka iyo sir dawlad goboleedka ada haja caasimadilaadin walwelbina dariiqadayn leenka saa man walaamarsiina ma arag walli sheegow aniba degdegka dheegi oo odyaala lahan iidi shankuwa laha dhiibi shankuma di laha dhiibi kumuga laha dhiibi kolkoraal laawalaasi laakin odayaalkii shanti kun laha dhiibi inti in koyana wa yareen lankaas oo noocaas ee hiblibil araw iyo shan kun doolara meesigilay hatiki shantaasaha siin dhiibi waana way araasana madi dadka dhiibidan tununkuga hana deeri araasana nalay ee gudoomi waran odayaal dayinga in koyan odayaal oday gordaas oo deegan kuula ka dhaladeen oo aan oo dhakasa marka een gudoomiye gudoomiye gudoomiye hisbigaas iyo wala siin dhiibaya maydinari shantunku yaa buura kaba hasiin deerti sidana tumungaha ayti shanna ani hareebi wala iskoole ka suubeenari la shantu markii kibidaana tumungaha ni deerti araasan kuugaawan lay saweelan iyo yareen walana ogunma walana yiweereynama ee kuugaawari meeli arrintii iido saasata haddana way dheegay beesadii walaska gale haddana waynay gudoomiye hadalka ankoorey gudoomiye gudoomiye hadalka ankoorey gudoomiye diibayna kumon kun doolara buura kaba hadeertii dhahawan lay waana shan kun layna diidi waa tahay waana meeli dariiqiina imahamartiina meeli bilaha marteyrad maadaama lifakalaafay wanagidhi loo dheegana taase koy laakiin waldeega shaksiyaal ahaadeen ganacsato soomaaliya ahaadeen hayadaha samafalka ahaadeen wal hana deeri ma jiraan buura qabo gudoomiye hadalka mayba ka jarahan sanatarka jid sax ee mahamarsiina may ina jeeda jid sax ee mahamarsiina ini adasitoos laakiin la hariiro fadaase ama ini lafta gareen laa kuwareeji kureeji isinaasin kureejiyo fadaase
walwel barta ninki marta la galaa wiilidaalika galalagdamadi dariisho saakagala jiridooyin musmaarka oo walba dhawaana wala dhawe wala soomaalida iyo wararkaas ilaa halka dhan la reebeesada lanka degmada mid mas'uuliskay walal wali ha galayaan ee wali ka baayaan madiis ogaada lanka mid mas'uulikilay ee bulshada iyo shaligo shal maamul iyo la fadee beesa ani bilayn gidiidne oo miirka la marti lan deegaanka walaad ka abuur fadaa ilay beesa maduus lan ku saan diibo lanka mas'uulimiya sheegay mas'uulimiya ka diibay meela mas'uulka ay mas'uulimidiisa mal diidno oo kasta hada wiji kasta hada laakiin
ee gudoomiye mymake jaban haddii sanatarka usa ha ku jeeda deegaankii isla mar ahaan xisna odayo deegaankasay degan usu walahaan dhiibo usa era beesidaasay dadka dhibaataysan hal deersiyo haddii usa era mike jaban ini adalahka marsi qasaba
لانه أذكر ولا أخي أنا كمان هذا اللي قبلت وصدق أنا قبلت أما غبكي يديله بديل أمير قاعدة سدور كمان عندي جيس هي بلي بلا دور كم كتير هيكوجا ومديل أريد جي أمين أنت مر قبلت أمير بدو سكور كويا أنا ذيك بدو وليد شيء يا ما يوا تريد يري تاوتان يبلاي خلي شنو برت أمير كتير كنا غير لانكي لكن اللي حصل إلا سيوم برد أمير كتير كنا واد مدرس أنا ترى سايس ويل بناي أنا دولة دولة كوفر قلبي اللي هو كمان koonfur galbeed wasiiri latan ilaahow been qoreed iyo wasiiraha kabila madaxweynaha kabilaawd ilaa wasiir madaxweyne baarlamaan walwaldi latan madiilaha kasiibaa deegaanka buur hakaba wasiiri dawladda dhaha kalata koonfur galbeed kalata waliyo ogayna oo og oo hadda kora may dhiiday lankaadii lihaasada latan mada siin waa barata meelka inta kanagaan gaday lankii sigaad waa kay gabi jirin wala isdaba mariin sababkee horta walaa oo lankoob iyaalne oo misqaloo shaqaysatay horta walwaldi suuga war deegaankii si kadhay kitoosan basiiriya odayaal ana makilii beesani ama faday maha ideeru ayta makilii walaagiba dariishaaga gili waana dinasafiya ka bahan dhibaato badan usaubayna argahayn isinimedidogdegdeggan gobolka bay wal oo goboleedka jir wal isin ogayn iyo buur hataa dadka oo hadda bay dhow jirin sida liibaan uri aamiga dadka hiri sii hiri buur hakabana dasaas noo aasena maraka abuuri waana ka badbaaden haddana falkii noo aasa weyn halkaas noocaasna madisaasatanaana deegaanka dadka oo dhibaataysan walilaan diibana sibanaameerun lama caamilafanay dadkii baahin walaaji sii lahayday dagaalasaasna maan kiraadiyaa laakis siuma barda meelkii dekanaa mudaankalaa logo yaraa siuma barda yirid oo shay walin shaqaysaa shaqayso imel garan oo laftir soomaali badan ka jirta dadka moolaadi hayaan dhibaato miinjeeyayaan loga si walin limid eh aan wayba dignin dijeediye in degmaha atay gobol atay walwal tariixid ay marsiyan hobyan marsiyan oo aad abuur aan galan iskreew korna iskreew tiin iskreew korna galad korna galad wali dawladda koonfur galbeed diiraas in iraa marka saas lijeed ma aan may lahayn marsi waayi ma
waayahay gudoomiye ummad dhibaataysan lacag lahaan dhiibi lacagtaasayna ummadaasay wal in gala lahayti haddii aada nagti ama kala la nagaysa walba laka naga lanagi may ero kora mayba horsuruntenha lacag la deersii lahay bulsho dhibaataysan haddii singating
maamulka madi kunshilin anka yartan kunshilin anka yar bayasa madi lan dhibaataysan lanku asadagaysan lanki mutaysan laysiyaan maay lan nagaawni miihi lan no aasene miihi walaa madka qaldaadada meelika jiran soomaalida dhanba dareemas walwalbina mas-uuliyiin roogan walwalbi roogan marka daldaadka meelka jira wal sisdaba mari sababteedanagmaan kunshilankeerlan deegan dhiiba soomaali hadeen meelisan fal hadeen deegaanka dadka hakijeedanagdeen noo kastanagdeen sidaa hiibiday dadka deertiye
may baa ka dhawaajidayhe ini dad kale jaran oo diidin deegaanka horumarshay markii lakureeba eliyaasa ay kala kumid e dadka deegaanka ku jeedan oo iyo diidinyin horumarka deegaanka ma deegaanka horumarka langdiidin maaba jiro
hadalada maba kumid ahayna eliyaasi ahaan lamid e deegaan horumarka
waa yahay degmada sudan ogsugna maamul ada koo horaya roogi maamulka ada koo horeyeyna sawab isu iska casili is casili usugoon ise markaasi isu ka sheegi dad ha ku jeedaan deegaankasi inay is caburin ha saareen saas dartiya iska casili dadkaasay oone hata adamay caburintaas lakin saaran waayo ama laka gudoomiye ahay xildhibaano badana ku sheegdaay
lankaada sheegaas lankaana horey horta lan walba wali os aqoontis mali wali usi shaqadiisa iyo gale lanka daday burin antu lahay wal shaqadiisan hayna gale usana shaqo gooni a kasaay anana shaqo gooni a kase xildhibaanada dawladda ama kuburin degmadu dhibteen hormatalin wali daryeel eh wali oo horumarin eh bildhibaano badana jiran wali kalaanjeelayga qaadaya kan oo helay lamburiba mar laakiin shaqo shaqadiisana ayna galay waana qaadi waaye isdilaytii usabaan shaqaysayaan bay ama shaqa aan iildadoo kale lamida shaqadii waawitan waabagaluwaa lamburi Ma- ma shaq- gobeeskayinimale ma shaqadu isu galo waayi shaqadii sanhayne ini degmadii hormariyo garoon diyaaraha ka degaasa ka dhisa iyo shaqadii sanhayne maadaama isu degmada ku jeed doomidan mushaqadiisaayta laakiin afkalaysa kari maayo tanwisaasi adkaysi jayi malahayn haye haana fade heleen mala waranabti magaalka midkimeeli mas-uulkay wadadan dalkaasa wadadan isagoo umbadan lale markaasa bajideeri laakiin saadu waa bilaawaysaan fadaha weele elbora laamiidisa maalinsaas marka nankoosku furusaa shaqi shaqisnayn kalimatan kalaa ma lideerna baa jazira ma lideeri laha sanad hamsin siyasan lankiyarda oo madawe in aadama faksan saari mididka bedel horleyn sii fadeer gimeele ilaa shaqiyasa laakiin laakiin usumayba laakiin laakiin usumayba sheegay ini cadaadis badan ha saareen xildhibaana eh, xildhibaanadaasina een, hata adameele ka shaandhadeen sida xildhibaan fawziye oo- ama wasiirad fawziye oo kale
ama walaalaas dhacayadii barbagaan walaalaas wal dhacay oo ii barbagaan ay umaayo Eh, degmada guura kabildibaanada oo foosii kamid ah wilin wilina lan aan moogayn alaysan mahayn ilan rabataan ilan jecelaysan guri joona maqsuubin lankaa disbe isin deegase ma idhaado deegase sababay ugunarduog guura kaba oo gadoomiya ka ay sagaal bilood guura kaba katabiya baydhawin adi guura kabadii waaba katabiya ilan buurta wadanka aamin maya saada bogsanta lanko maxamed nuur la ari jiray gudoomiyaha eh, kahoreey one time kahoreey eh, bartun guura qabiilka dili Eh, adkaysiga naftiisa lankees difaaw eh, dalka olaaday ka jiran sada mada lankaata leey aburiyantow lay lan oo shaqi shaqadiisnaayna mada galayaan kala inta lan reega wal nis reeba kor leygooge maayo lan oo one time amale guura qabiilka halsin maslamasin walmakaaro hadda mayba lataha deegaanka suna ku warqabna mayba jaraha faragelin ciidan xoogan iyo ka jarta oo iyo kumid ata xildhibaan fawzi oo hayta adiina een, iyado xildhibaan fawzi garab haka siyaasa ini xilkun godoominimada lakin magacaabi intaasay dham inkira hayte
ilka ilka walaa horta deegaanka wala filiyaa siyalla ilkana la shalgaade lamba waqti shalgaade fijiir gilba bohoraadkii badanna fi iyaanka sareena ee buurta marka madda oo gadoominimada iyo kiin hiiradii intuu adilata wantaamka hadda madda aan inta ka bahay naasiyahay kan ku horeyna may haayay bohoraadahay hagali usil waqti shaagaadi geefadikiigii waa dhimadii maamanuurkii laraa iyadoo idinka limdeerna dhimadi sagaal koo bilood ani kusimahan nagdi lindeerna haddana one time kilishani maadaama walaagina madisaas nagdan lambu waqti sheelay gaadasaas dadkeelean gali maayo ilan oo one time xoog ilan ku buriyay oo ilan sedisi ma jiran marka haddana haddana madi anina muddoha bahay ani laakiin wararka sirte ee una helaana wararka sirte ee una helaana iyo mayba in ini la saari one time een, cadaadis ciidan xoogan isla mar ahaantaasnina sababtii ini is is casila barbagaag walaagaasi barbagaag wal jiraan waladaa isa saarina ma jiraan waayahay ada habta intaad degmada roogtay may qobatay degmada intaas darooga wal hadda oo ana qobaday antaasa qobadii masjiingadaas deega ka dhistaan garaw ma jiraan anaba bilbiluwan shan intaan joog wadanka hiligana kooya hilo oo abaare yehayti biyojana fuistadii todobaatan sideedin meelinka yar la gadaw yehayti wal gobashay wal gobasho daramaa biladeerna shantana lay onigu markii ma daasay dhaad horumarkasii tareeraa abdaasiis hiligii la doorday ilaa dhaadun hadda may wal iska toosiisayga jirides wal qobadni hadda anhaanga qobadi garaw beeshaamaaba jiraan marka may balataha anina wadadii abdicasiisa marayha ilaa iyo sanad laka deero ama ilaa iyo janis una ku helaana walba ma qobada korna latamiya agal agalka liska toosi ma ama bit madi hoorada to hagi alo sahanka hagi alo wala hagi alo wala liska toosi ma wal wal- wal iska toosi day gidan wal gobashan waa ban qoyni barid insha Allah waa balarna wal karan kan in harbiyan May- hadii dibida nagadan dina dawladda nagadan ay san falay wal karan kan harbiyan wal qobadan waa balar laakiin wal gobashan ilaahay ma joglaada wal sumaayaan laakiin harbiga ka jirin maykiin qorshaysan intii ada qobata intii ada degmada ada roogta waayo lan walba walaa laka xasuusade lanka madiisa ha sharaxaw walbadan ha sheege maadaama ada lahkiin doorane keliya lahka magacaabay qorshe adakiin degsin ajara ini degmadaas ada kufulida Ah, qorshihii degsan badan a jiran laakiin haddii inta markiin sheego madiyaan qorshaha wal bilow tan waaba bilowday tan kasiig dame atila yar gort maya tahan yaana deg waran karo madaylan walba ma bilowlaba k
kina badan lankii kihimya ay sugay kambani dhismo kaamil ay agabsay kurbada leetay ogow may weeli saxaab construction company-ya haddii ikol kalaylasa ilbaabadii yacni kuway kormajara reed maylokoy kumbar galab dhisma kawaytoon dhimanayne kaamil ay kulisho kor ilasana hambuy keed waliya ka jari hadda wali ha korari saxaab construction company isdhab galab dhismo kuway adag waxa ka kaamil weelay saxaab construction company marbahoo kaskaashan ini daardigsiisato kambani dhisma muhuraaso kumiyaalka la sew saxaab construction company galab isga waako kan dhi kan dhaway kabakankala ku daranoo kulisho casri ah ku bogay oo kuusay ka dhisay daarta oo ku iilba galab dhisma qiimo sharagis eh kambanigii laha siintubiya saxaab construction company keed laha bandhiki i kor ilasa kambani lahan guuyiyo saxaab construction company falow mayka keedsanoo bulshada lahan ka faa'iideey dhammaan qalabka dhismada birshahoo na siin kormaroona may ku mid aha baryimitiibe baalween badhaanto shishal duwan laamiyerisaas haatow eh dhadhariga gaabale shamiinda shibka kufaylahoo akisbayr aan hayna iskab wali alwaax bisheegaday
waayahay dhegeystayaalaha idaacadda warsaan oo dareertan weliba wada singalaha miinfaylna barnaamijka kulanku warsa u dhegeystayaalaha wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalk soomaaliya xasan xuseen haaji iyo weliba hose magaalada muqdisho use ku furaya tababar la xidhiira suubiyowka tirakoobka sharciga dalka soomaaliya haddaba maysa adduunka keedii arrintaasi akhyaaraya wasiirka oo arrimo hose faahfaahya wiili dhegeysadaa
arrinta maanta laidinku yeeray xafiisyadan inaad ka qayb gashaan tababarkan waa in wacyigelin ahaan ogaataan horta xafisyada aada joogtaan si daacad ah hufan inaa ula shaqaysaan idinkoo ilaalinaysiin danta qaranka cidna uga baqin ra'yiga qaanuuniga aada leedahay inaad jeediso haddii aada ra'yi qaanuuni aada garanayso aada og tahay inuu khilaafsan yahay sharciga oo mas-uul kula joogo aada u sheegi weyso mas-uulkaasna qalad u galo qaladkaas adaa iskale mas-uulka laga yaababa inuu sharciga garanayn marka adaa lagu baahan yahay inaad tiraahdo mas-uulka u sheegto markaan fiiriyey markaan arkay markaan baaray qodobkan iyo xaaladdan sidaanay ila tahay sharcigana ma waafaqsan sharciga waxay ku waafaqsan tahay sidaan iyo sidaan haddii loo dhigo mas-uulkii haddii qaato oo ku socdo oo go-aan uu ku gaaro dembi laguma haysto adi ilaahayna kuma xisaabayo adduunyana haddii lagu qabsado laguma xisaabayo mas-uulka askile go-aankaas laakiin adoo dantaada khaaska ee fiirsanayso haddii aad ka aamusto mas-uulkii qaladka hortaada ku galo adoo weliba la taliyo ku magacaawan ogaaw dembina waa waa waa ummaddana waad ka gashay ilaahayna waa ka gashay maadaama aada laguga aaminay inaad la taliso mas-uulkaas qaran marka in maanta halkan aada imaataan oo tababarada sharciga la idin siiyo ee arrintaasa ahamiyada ugu weyn ay tahay arrinta labaadna in shuruucda aada samaynaysaan oo qoraysaan aada mar kasta khubarada wasaarada iyo khubarada kala kala tashataan si shuruucdaas mar kastaba ay isku isku waafaqsanaato oo aan iska hor imaanin ahamiyada labaad oo hadda kulanka ku jiro xiriirka wasaaradaha iyo hay-ooyinka madax bannaan in la joogteeyo shaqada la haayo waa shaqo anaga leenahay ma aha waa shaqo ummadda loo haayo waay waxaan u adeegnaa ummaddaan u adeegnaa maadaama ummadda aan u adeegayno anigu shaqada naga dhaxayso waa inay ahaato shaqo madaysan taladeenana inaan inaan madayno yaa loo baahan yahay wasaaradda cadaaladda shaqadeeda marka waxay tahay in shuruucda dalka aruuriso keedayso ayadoo weliba kaashinayso oo shaqadooda aada iyo aad ay iskugu dhow yihiin xafiiska gariiqaanka guud oo asigana shaqadiis ay tahay faafinta rasmiga inuu soo saaro shuruucdaas aruuriyo marka waxaa loo baahan yahay shuruucda dalka meel loo aado haddii loo baahan yahay la yidhaahdo sharcigaas xaggee laga hela in la yidhaahdo xafisada dowladda garya xaf- wasaarada cadaaladda iyo xafiska garyaqaanka guud iyo shuruucdaas laga helaya Eh, waddanka dhan shuruucdaas in la aruuriyo in sha allahu maktab waan rabnay inaan sameyno oo shuruucdaas lagu aruuriyo waan ku tala jirnaa inaan maktabkaas shuruucda lagu aruurinayo aan helno waxaan kalen ku tala jirnaa eh, shuruucday horey u jirtay in la aruuriyo badina waxaa ku qoran yihiin shuruucdii hore markaan xorriyada qaadanay luuqada talyaaniga ay ku qoran yihiin in loo helo dad tarjumo oo luuqooyinka af soomaaliga ku tarjumo ee qaar ingiriis ku tarjumana jira shuruucdaas in la aruuriyo ayadana waa loo baahan yahay waxyaabaha maanta aan rabo inaan idin sheego oona muhim ah wasaarada cadaaladda waxay bilaabi doontaa ay ku hoolan tahay inay tirakoob ku samayso shuruucda dalka laga soo bilaabo maalintii aan xorriyada qaad qaadanay ilaa maanta tirakoob rasmi ah shuruucda dalka waxaan ku magacaabnay legal audit oo ah shuruucdii dalkii dalka yeeshay xataa markaan ku jirnay maxmiyada inta dhexdood maxay ahaayeen shuruucdaas
baaburtun horano badeecada fuulabilidka kubahohayanka bibirku afsoo injeeda banaadiraka kuena baydhow taransidaka iina ambosideu baydhawo iyasantaa banaadir may hanlitooshi yasmee baariyow badeecada fuuli i bagaashka bidhaantisa liyaabi baadilayn haato hadda baray bakaarka walaalaha oflow iyo baawartullaha ku raray Olo benta ma'e.
bakaarka walaalo oflow Budu goonu unta mang'e.
tiirkii baydhowow Biri imidig.
badeeca kulishe Bakara bay dawa.
bartiyo ku adeegidaayangu Bakarka walalo oflo.
bayaasurubi saaran hayna Tabanki bakar lay e.
koy hayka baratamo Kila wata hal e rabba.
bakaarka walaalo oflow Biri imi inusi ayo.
bulshoy iska nagmaleh Baradi ma moga daw.
beesadis liseedina Bashuk maha kula tawaw.
bakaarka walaalo oflow Bunu hufti e.
baaka eber eh Bokshay may ka aragaw.
ogaw badeecadiis Baray jubni tafariga.
beed iyo dukaan Buli i garera.
dalanay warhabartilmaansade Bakarka walalo oflo.
bagaash day dheh Badeeca.
bur i bariis Basti isakor.
saliid i ooma Sun isa labala hambui.
shoobin ayba sheege Shekle berdakti ham.
waaba ma heshan reebnee Sharafal hantubi.
bakaarka walaalo oflow Ofka bilash ay nagane.
ebadkiin ku adeegida Bakarka walalo oflo.
bulshay lama baartu bagash iyo shopping jimli tafaarig eh baqaarsho goonu may baana kiyaale afaafka hor jiirada irtoogto markii ada roogda galantaabada fiiri mayba markiiba aragaase boorka qoran bakaarka walaalo oflow badeecada kala raashinka oo jimlilay ah usuuna baarta kala waa bakaasho may kiyaale qaybta hoos dabaqa salaam banka weli faahfaahintaas dheer kula hariir teleefanada nambarada jare ewerli hal shan konton iyo todoba ewer lama sagaal iyo afar eberli halshan siyeetan ilama lihidin ili sagaalan i sagaal ama ewerli hal shan ewer lama sagaalan labaas iyo siyeed haddaba bulshoy balankaamaba baqaarka walaalo oflow
waayahay dhegeystayaal qaybga dhexe barnaamijka kulanku warsan iyo islamraani dhegeystayaal xildhibaanada golaha shacabka ee xukuumadda federaalka soomaaliya kulanji oo geega lakuwadeenay kusoo kufurma xarunta golaha shacabka ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo weliba uusan baaqday koromlaan haddaba mayta sababto dhegeystayaal gudoomiye ku-hogeenka koowaad ee baarlamaanka ee federaalka soomaaliya oo arrintaasi ku hadalow ili dhegeystada
السلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن على المروي أديكم معصن halkii saacan ku darnay daayibta kooranka marka halkii saacan ku dareynay soddon iyo lagu malayo markaa lahaa shan saac waa la xiraya xildhibaano waxay ku yidhahdeen xamay xir lix saac la gaarsiin lix saac waxaa waa afrin toddobada saac lugta ku haya marka laba maalin oo horena waa ogtihiin wuxuu u baahanaya kooran u lahaa marka sida hadda ay wax u jeeda u socdaana loo jeednaa marka maanta taas inaan saaan kusii shaqeyn adigoo mahadsan hadda waxaan maraynaa toddoba saac waxdimana ku jirna goormkiina dhowr iyo toban akano dhowr iyo toban akano madaxa waa maasankiina shirka wadaadimina ku mahadsan
zainab inta kukoytimay daarudawa hosbitaalnamay dairadin intanjed daarudawa hospital wah usumay daarudawa hospital leyli lemay fola isbitaal daawan yaadlu wamay way diin diriko diinlay bilaw shaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinima lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljarwa ilow ka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i eriirdhatiyo bushu walaagi dadba ka dhiyaw wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinkuku daawaye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal diktoor alunle ilmisay alla deersiiyey waaye aragnimo ka darsidii dr maxamed abshiraa meele diyaarkinka ee iyo weliba indhomalkii dayaayo galangnamaykii dadaaro kumbuyuutaro caalami ah oo jirooda degdeg ka sheegayan sida altrasom biochemistry iyo kansheybaarka c b c a meele diyaarkinka ee hore indeera daarudawa
waayahay dhegeystayaal qayb ugu dambe barnaamijka kulanka warsa ayaa sideedne waliba wada singalaa dhegeystayaal hamiin failangaha siyaasi bare oose ku tirsan golaha isbedel doonka ee maamulka jubbaland yo waliba oose ku hadalay xaalada deegaanada maamulka jubbaland walibana oose saasoo kale siyaasigu use sheegaya inay ahmed madoobo samarno oose diyaaranin hayn ini wal ku bedela xaalada deegaanada gobolka gedo waana use sheegay in dhaqaalaha deegaanada jubbaland uu santo badan dhunsaday haddaba waa ko siyaasiga oo hore mawasay ku wadalow alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin uma salaatu wasalaamu calaa rasuuli llahi sala alay wasalam ama bacda waxaan marka hore halkan ka salaamayaa guud ahaan bulshaweynta soomaaliyeed kuwa dalka jooga iyo kuwa daafaha dunida joogaba waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu intaas markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan arrin yar idiin sheego maalmahan waxaa laysla dhex socday oo miidiyaha iyo maaragtay internetyada iyo facebookyada lagu waday axmed ba axmed madoobe madaxweynihii hore ee ismaamul goboleedka jubbaland ayaa iscasilayo oo wax saasa ayaa maaragtay yaa socday arrintaas ayadaana arrin gef aha waay axmed maxamed islaam madaxweynihii hore u ahaa cid uu wax u hayey oo usi ka casilayay ma jiro ciddii xil haysay oo bulshada xil u hayso baa waxaa la yidhahdaa way iscasishaa axmed cid uu xil u hayay ma jirin cid uu isu casilhayana ma jirto axmed waxaa meesha u taallay isbaaro xooggan baa meesha u taallay oo degmada kismaayo oo qaybo ka mid ah ku haystay oo dekada iyo airboortka gebigeed ma u wada haysto in isbaaradaas markaa si xal ah oga tago unbay ayd waxaa la raadinayey arrintan la kale oo la isla dhex marayo oo wuu iscasilayaa ninkii xil hayaa iscasilo axmed cidu xil u hayay ma jirto oo ma maaragtay heer degma oo axmed maanta uu hoostagoas xukuma ma jirto khaasatan gobolkan gado degmooyinkeeda iyo guud ahaan cid maanta hoos tagta oo maaragtay axmed uu xukumo ama maamulkiisa ay xukumaan ma jirto maamulada deegaanka ka jiro deegaanka awalba dhistay haddana deegaankay u joogaan intii xal kale iyo nidaam kale uu ka imaanayana waxaa weeye howlaha inay sii wadaan waa wax iska caadi ah oo art corruption iyo dhibaato kale iyo midna kama jirto ciidamada ku sugnaa gobolka gedo khaasatan degmooyinka baled xaawo iyo luuq iyo doolow oo garowsaday dhibaatadii haysay oo ay ku jireen oo dawladla'aanta ahayd oo cunshuriga ahayd iyo maaragtay nidaamyadii qallafsanaa oo meesha ay ku joogeen oo xaquuq la'aanta ay ku ahaayeen oo dhibka maaragtay ay ku qabeen ciidamada garowsaday inayna ku sii jiri karin oo ka gudbay oo dawladda federaalka ah raacay oo maanta maaragtay ciidanka dawladda qaranka soomaaliyeed noqday aad iyo aad baan ugu hambalyaynaynaa waana taageeraynaa waana garab istaagaynaa waxaa kaloo mahad mudan oon garab taagannahay oo aan teegeraynaa maamuladeeda nafteeda maamulada degmooyinka ka jiro iyo balaxaawo iyo luuq iyo doolow iyo ciidamadooda iyo bulshadii oo rayidka ahydoo joogtay oo garowsaday dhibaatadii ay ku jireen inaysan ku jiri karin una gudbay maaragtay inay horumar gaaraan in maaragtay ay dalkooda wax la qabsadaan in dadkooda ay wax waa u mahad celinaynaa waa u mahad celinaynaa boqolkiiba boqol waa u mahad celinaynaa waana taageersannahay haddii maaragtay jubbaland uu iyo dadka gobolka gado uu wax u hayo amaba maaragtay dad uu kalsooni ka haysta uu yahay ma uusan maaragtay xuduudaha kenya maaragtay iyo kuma uusan wareegaystayna wuxuu ka mid noqon lahaa dadka gadow wuu imaan lahaa waxaad ogtihiin inuu maanta soo baxay al'aana meel aan ku sheegi karo waxaa la sheegaya ceel qaalow inuu joogo inuu rabo xuduudahaasi inuu soo istaago waxa weeye inuu taleefano dirayo oo uu u dirayo ciidamadii maaragtay iyo dadkii daawo oo ka gudbay nidaamkooda iyo qallafsanaa ka gudbay inuu taleefano u dirayo aniga isoo raaca uu leeyahay cid raaci karta iyo nimankaas cid raacaysana inaysan jirin anigu waan aaminsanahay oo wax garanayso maxaa yeelay wax uu hayaba ma jirto waxaan dhallinyarada ugu baaqayaa degan daawad joogto iyo maamulada joogo iyo maaragtay ciidamada federaalka oo daawad joogo in aysan uusan khaldin in aysan waxaan jirin uusan u sheegin in aysan ka aqbalin waxaa naloo sheegayaa inuu taleefano dirayo oo luuq la hadal oo buulaxaw la hadal oo hebel la hadalo waxa weeye wax uu maanta kordhin karo iyo wuxuu kordhin kari midna ma aysan jirin waxaa kaloo weliba dheeri ah jubbaland waxaa la ahaa maamul baa ka jiray wasiir cabdirashiid baa ka mid ahaa maamulkii asaga uu soo weheliyey oo gobolka ka soo jooday muddo maaragtay laba bilood ku siman meelahaas wuu xiran yahay ma gobolka degmooyinkan balaxa weeye luuqiyo waxaa ka jiray banaanbaxyo arrintaas looga soo horjoodo ninkii maaragtay arrintaas ayadaa la rabay inuu ka hadlo oo ama shacabka uu la hadlo ama maaragtay arrintaas uu dhex galo ama uu dhex imaaday ahayd ma uusan yeelin markay shacabkii jub degmooyinkaas ay garteen inuusan asaguna waxba uusan u haynin in dawladdooda ay raacaan maanta ay qaateen inuu aminkan soo hordo isagoo fadqalalo oga joodo dan aan u hayn arrintaasna waxaa weeye waan oga digaynaa waxaa weeye dadka walaalahana ah oo degan balaxaawo oo degan doolow oo degan luuq waxaa jirta degmo iyada hadda aanba khadkaba ka maqan oo la yidhaahdo ceelwaaq oo maaragtay annaga hadda gobolka gada haddaan nahay rabta insha allahu xaalkeeda waan la geli doonaa laakiin intayada kale inaan garbaha isqabsanno iyo guud ahaan jubbaland gacmaha isqabsanno ummadda soomaaliyeed aan wax la wadaagno aan garab istaagno dawladdeenna arrintaasaan ugu baaqayaa shacabka guud ahaan jubbaland iyo kan soomaaliyeed iyo khaasatan degmooyinkan khadka soomaaliya iyo khadka maaragtay xuquuqda soomaaliya ay ku lahaayeen muddo dhowr sana ah ka maqnaa maantana aan rajaynayna inay heli doonaan oo dawladdu ay ciidamada la wareegi doonto oo mashaariicihii dawladdu lahaan jirtay ay gaarsiin doonto waxaa weeye dadkaas isaga ahna waxaa weye waxaan leenahay ka faa'iidaysta walaalayaal dawladda ka faa'iidaysta dadkeenna wax la qaybsada jubbalandta la dhisaayo ka mid noqda insha allahu tacaala intaasaan maaragtay shirkanaga ayaan kusoo koobaynaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum raxmat ullahi tacaala wabarakaatu
idoonteeda sifaday alaaqismiha marad weydiisaday ah ertoy maay bakaarka qalabka dhismeeda almuwiro maarnamey obaydhowa daydhaba kiyaala anteew ijeeydu habaabaani ijeeyen maay maytibelu maarnayso oo magaaji kagoran gudaha onaweera ha gudaha galaan haba maarigaas walaagi alaabhay asmuugi halintan maskisheen adiina wadhilaahay saxmara qalabdismaku doonaysa alabtayti bakuwe agluwa hadaa edebni doorku doora istibaarni walyara hukuumado fooluwaa almuwiila alaabta dhismeeda idiyeew aboor min shay gudumuwa abooda min shaygeeda aan isgooshana eedaga howal bilin inkiraana almuwiira alaab dhisma walku qoombax afar doorle iskorsaartii idooley dhisitii haarishkooley fadii isjiidkooley roritii andhamiidligooley likoytii ogaaw almuwiira alaabta
waayahay dhegeystayaal guudahaan wali baataa kaaf meera barnaamijka kulanku warsan oo namada siinkuwa idaacadda warsan ee magaalada tambay-dhabo barnaamijka kuli baa saaray waan siirdiraysaa dhegeystayaal anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madakutirta waliba imaamadahay saaxiibkayga maxamuud al abdulaahi gaabsha inta barnaamijkun barnaamij lamada reedon kulamana kheeraya waa cabdirashiid rashka oo siinkutabawsadaas iyo hamiina badee assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu